waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali
ha maxamed horta aad iyo aad baad umahadsan tahay waa runtaa hay-adan sharciga ee la yidhaahda morris blackborn oo ah hay-ad ku takhasusta oo aada marar badan loogu u samaysa arrimaha la dhaho class actionka taasoo tahay macnaheedu dad fara badan arrin soo gaadhay inay maaragtay si wada jir ah ay sharci tallaabo sharci u qaataan ayaa maaragtay waxay soo bilowday baadhitaan inay tallaabo guud oo dad badan oo arrintaasi ay raadeyn ku samaysay darteed ay ka qaadaan uba hay-adda la dhaho oo ride sharinka la dhaho ee la socotaan ka ka bilaabatay australia taa marka waxay khusaysaa dadkii ay raadeynta ku samaysay markii ay shaqaynayeen waxaadna moodaa khaasatan inay maaragtay xooga sii saarhayaan markii ay si sharci darro aha iyadoon la sharciyaynin ay u shaqaynhayeen marka waxyaalihii industriga ee effect ku samaysay waxaa ka mid ah masala taxiga iyo haya kaarka wax la dhaho isla isla arrintaasaan yaan yaan xoogga saaraynaaye waktiga ay bilowdeen dadku maqlaya ay ku xisaabtami karaan ma jira ood sheegaysa oo iyagu ay xoogga saarayaan qoladan ubarka haatan dacwada ku daba wada ha waxay waxaad moodaa inay leeyihiin waxay dhaheen kowdii january twenty thirteenkii ilaa iyo soddon iyo kowdii july twenty seventeenka oo macnaha sanadkan hadda aan ku jira aha oo rafli sa ay u muuqata ay tahay macnaha waktigii ay shaqo bilaabeen ee uba ay suuqa soo gashay iyo wakti oo iyo ilaa waktigii dawladdu ay tiri way sharciyeynaysaa si sharciyaan oo rasmi aha waxaan umalaynaya waad la socotaan baarlamaanka victoria khaasatan wuxuu unasixiyey meelaha bil laba bilood ka hor laakiinse se waxay dawladdu sheegtay waktigaas meelaha augosti oo kale iyay waxay tiri waanu sharciyeynaynaa marka waxaad moodaa waktigaa inay xooga saarahayaan marka waxaa weeye kowdii january ama bilowgii twenty sanadkii labaatan labada kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo bartamihii ama bishii july sanadkan hadda aan ku jirno haddaba dadka ay sida gaarka u khusaysa dadkana dhegaysanaya dhagaystayaalka soomaalida sida gaarka ay u khusayso yay noqon karaan oo si gaara hadda arrintan u ogaan karaa waxay hay-adani ay ay rabtaa oy leedahay ka codsanaysaa inay isdiiwaan geliyaan oo weliba websitekooda ay iska diiwaangeliyaan oo magacooda iyo detailskooda soo qoraan si ay arrintaa qayb oga noqdaan kasoo qaadoo kale waxay dhaheen waxay lisgareen ilaa afar afar kooxood darawaliinta oo kale taxi driverska dadkii macnaha gaadi wadi jiray oo taxi wadi jiray yuusan asagu gaadhiga lahaaninbe e dadkii taxiga licenkeeda hay haysan haystay ama operatorka oo laga yaabo mararka qaarkood isku mid noqon kara iyo oo macnaheedu tahay ruux gaadhiba u lahaa oo markaas dena asagu dad kale ay gaadhiga wadahayeen haya carka dadka macnaha haya car drivers macnaha dadka wadahayay gaadhiga baabuurta haya carka ah ee maaragtay aan ahayn iyagu taxiga aan ahayn iyo dadka licenkeeda haysta baabuurta haya carka ah isku soo duuduubo macnaha waxaa weye dad alla dadkii ay income ama shaqadoodu ama dhaqaalahoodu uu ku salaysnaa labadaa hay-ado labadaa macnaha xirfadood oo taxi driver iyo haya car ay ay ku samaysay marka raadayn arrintii uba ay samaysay ayaa xaq u leh oo ka qayb qaadan kara maaragtay arrin iyada haddaba sidee qofku uu ku ogaan karaa in arrintaasi ay saamaysay sidee sidee lagu ogaan karaa qof kasta hadduu dacwada iska soo dhex galo way saamaysay uu iska dhaho miyay socon sidee wax lagu kala saari kolley horta waxaan u malaynayaa sida ugu habboon waxaa weeye bal inay la xidhiidhaan oy dhahaan dadka xiisaynhaya inay maaragtay isdiiwaan geliyaan oo la xidhiidhaan oo dhahaan say maaragtay arrintan aan oga qayb qaadan karaa laakiinse midda ugu weyne ruuxu ku qiyaasi kara waxaa weeye inaad adiguba isfiiriso oo tidhaahdo muddadaa ayada ahaa haddaad ka soo qaado kale oon u malaynayo soomaalidu dadka ugu badan arrintan ay khusaynaysa inay ahaayeen dad taxi waday amaba gaadhi lahaa haddayna xataa balaydka ama laysanka ayna lahayn miyay igu samaysay raadeyn weyn xagga lacagtii isoo gelaysay maaragtay sana ama ha noqoto isbuucii ama ha noqoto bishii ma igu samaysay haddii marka arrintaa ay jirto ood ku qanacsan tahay oodna maaragtay aad evidencena keeni karto guud ahaan ma ahaan u malaynayaa inaad detail u keento oo arrin qoran oo kale aad keento waxaana saana nidhi xooguna wuxuu noqonayaa ma aho hadda oo ay sharci noqotay taasi waa un marketkii weeye oo wax shar wax khal ka khaldan ma jirto laakiinse midda ay qoladana ay rabaan inay tallaabo ka qaadaan waxaa weeye waa wixii ay samaysay ubo ee ama dadka ay ku samaysay markii ayna sharci aynan ahayn isdiiwaangelintan haddaba ma jirtaa muddo iyo wakti ay qabteen oo mayay iska furan tahay mase wakti baa laga yaabaa lagu dhuraya waxay maadaama oy arrintu tahay arrin tijaabo ah oo u baahan in dadku ay ogaadaan waa waa baadhitaan bay samaynayaan waa qoladan hadda hay-adan macnaheedu mayna dhihin tallaabadii waan qaadaynaa laakiinse waxay dhaheen baadhitaan ayaanu samaynaynaa inaan arrintaasi ay suurtagal tahay iyo in kaleete waxaana hadalkooda iyo qoraalka ay soo saareen aad ka dareemaysaa inay raadayn ku samaynayso inta ruux arrintan tiri way raadayn bay nagu samaysay waxaana rabnaa inaan ka qayb qaadano marka haddii uu dad badan la helo ma garanayo kolley tirada meesha iyagoo ay ku qiyaasahayaan ay dad badan ay ay kaga dhigahayaan laakiinse hadday dad badan helaan way caddaanaysaa inay xoog badan saarahayaan oo ay dhahayaan maaragtay dadkan oo dhan been iskama sheeganayaan ama si fudud iskama dhahayaan arrintan aan raadayn nagu samaysay laakiinse waxay dhaheen oo ay waktiga hadda ay u qabteen in ay haddii ay registrationku uu xidhmahayo waxaa weye labaatan iyo labada december sanadkan aduu almost sanadkan dhammaadkiisa ama christmas horteeda weeye waxaad is leedahay waktigan dacwadan maxaa ku soo aadiyaad is leedahay waktiyo badan oo tagsiyadu ay mudaaharaadi jireen oo qayli jireen oo fara badan baa soo la soo maray hadda ood mooddo in la yar kala baxay oo weliba tagsiyadii aad mooddo amaba in weji kale u furmay oo suuqoodii sidii ay ay ka fiican yihiin xagga dhanka laysanada iyo howlahaas ka fududaaday waktigan maxaa kusoo aadiyaad is leedahay dacwada waa arrin horta aad u muhiima wey wallahi maxamedo waa runtaa waa su-aal aad meesha ugu jirta weeye runtii markii la fiiriyo haddaanu xagga darawaliinta loo fiiriyo taxiga khaasatan soomaaliduna ay aad ugu badan tahay yes uba suuqa soo gelideeda ay soo gashay effecti way ku samaysay ama raadayn way ku samaysay inay maaragtay ay wixii ay qaadan jireen ama lacagtii ay wax iska bedelay laakiinse si arrin kaleo waxaa jirta oo iyaga dhibaato weyn ku ahaan jirtay oo ahayd waxa la dhaho uncertainty ama maaragtay kalsooni daramiyaal dhahaa ama waxa oon sugnayn licenka waxaa la og yahay oo ku dhici jirtay dad bar badan oo baabuur leh oo baabuurta iyagu soo gatay inay gaariga licenkiisa isagoo u socda laga qaadan jiray oo maaragtay la dhihi jirin ama lacagta badi ama haddii kale ruux kaleeta aba lacagta intuu u badiyey oo gacanta weliba kaash uu siiyey yuu dhihi jiray licenkii kuuma cusboonaysiinhayo taa marka waa waa laga baxay dadka marka ay raadaynta weyn ku samaysay ee arrintaasi ay dhibtay ee millyaneerada ahaa waana xaqiiqo wey millyaneeray ahaayeen dadkaasi sababtoo ninkii hadda kasoo qaadoo kale afar gaari lahaa ama afar barayd lahaa marka qaarkood barayskooda wuxuu ahaa shan boqol oo kun buu kusii dhowaa ruuxaasi waa waa millyaneer weeye marka dadkaa horta wey dadka ugu badan ee arrintan ay ka maaragtay ay dhibayso doonahaya inay maaragtay arrinta sii wadaan waxaadna moodaa oon u malaynaya inay iyadana calaaqaad la leedahay dadkaas iyaga ah waxay aad ugu xanaaqsan yihiin dawladda daniel andrew libarka ah oo ahayd timidan samaysay marka doorashadiina sanadka dambe yay dhici doontaa dhammaadkiisa marka waxay rabaan inay arrintan ay noolaato oo inaan maaragtay ay jirto oo dadka la xusuusiyo oo la dhaho maaragtay ay ay ku andacoodaan dawladdani wayna xumaysay si khalad ay noo gisa noloshanadi ay burburisay xataa waxaad la socotaan inay sameeyeen urur la dhaho taxi taxi macnaha owners families wax noocaas oo kale aha oo dhahaya maaragtay dhibaato badan baana soo gaadhay dhaqaalaha nagi baa la burburiya dhahay marka arrimahaasaan u malay waa arrin istraatiijiga oo kolleysaan qiyaasahayo oo ay ka dambeeyaan maaragtay dadka asaga ay arrintu aad ka raadinta ugu samaysay
xamdi ugu dambayntii u bar waxaad moodaa inay howlo badan ku furmeen waxna isbiirbiirsaday maalin dhaweyta waxaa soo baxday in loo dhacay lana jabsaday xogihii ubar oo dad ka mid a dadkii darawalada iyo waxyaabo badan in laga jabsaday oo markaasna howlahaasi ay ku furmeen iyaduna si gaara ay u xalisay oo weliba qaylo laga daba qaatay maxay arrintaasi ay ahayd maxamed waxay ahayd arrintaas runtii arrin aada xiisalow bay ahayd waxaa dhacday in loo dhacay systemka ubo oo qolo dadkan la dhaho hakariska ahaa ay u dhaceen taasoo ay marka xadeen ama qaateen akhbaar ilaa lagu qiyaasay toddoba milyan oo ruux macnaha informationkooda ama akhbaartooda oo macnaheedu tahay mobilekooda adresskooda date of birthka oo dadka ay hayaan oo kaleete arrintaa uba warka waxay ku jawaabtay waktiga asaga ahaa in ay qariso oo ynan u sheegin maaragtay dawladda ama maaragtay hay-adaha arrimaha khusayso oo ay toos oola macaamiisho qoladii tuugada ahayd ama hakariska ahayd ee informationkaa dhacday oo ay dhaheen lacag baan idin siinaynaa haddaad arrintan aada diliid garaysaan ama aada burburisaan akhbaarta iyada aha taasoo waxaa la yidhi ay siiyeen boqol iyo soddon iyo meelaha oo kun oo lacaga ay siiyeen marka arrintaa hadda markay soo baxday runtii aad iyo aad baa looga xanaaqay xataa maantadan waxaa ka hadlay dowladda federaalka ah ninka u xilsaaran arrimaha waxaa la dhaho cyber securityga ama internetka ayaa yidhi arrintaa ay uga samaysay arrin aada u khaldan weeye muddo hadda aan sii fogeyn ayaa waxaanu ka dhignay buu xataa yidhi waajib laga dhigay sharci lasoo saaray dartii kambaniyada waaweyn hadday arrimo noocaas oo kale dhacaan inay waajib ku tahay inay maaragtay ay soo ribood gareeyaan oo sheegaan laakiin waxaa hadalku suu u dhacahay waxaad moodaa inuu iyagu tooda ay ka horreysay oo ayna waajib ku ahayn marka asaga inay sheegaan laakiinse ay qariyeen oyna sheegin marka waa arrin cusub oo socoto weeye runtii dawaan arrin dadka qaarkood welwel gelinaysa inay maaragtay kow arrimahooda aynan aad sikuwa u ahayn systemkoodu waa labee inayna sheegaynin oo ay qarinhayaan oo maaragtay aynan inay dhibaatada ku dhacdo ayna sheegaynin
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali